cisbitaalka degmada xudur oo ay in badan oo ka mid a dadka bakool ku dhaqan ay ku tiirsanayeen ayaa maamulka cisbitaalkaasi waxa uu soo sheegayaa inay jirto daawo la-aan heerkii ugu sarreysay gudoomiyaha degmada xudur ayaa kormeeray dhammaan qeybaha kala duwan ee cisbitaalka uu ka kooban yahay isaga oo u kuurgalay baahiyaha ka jira cisbitaalka waxaana uu la kulmay maamulka cisbitaalka agaasimaha cisbitaalka xudur aadan nuur ayaa gudoomiyaha uga warbixiyey baahiyaha ka jira cisbitaalka gudoomiyaha degmada moxamed macalin axmed tog magaalada ayaana boogaday cisbitaalka noo hooleynka guuda jarna marka insha allah eedayadan ka faraxsangna gudoomiyaha ka dhawaayana dadka kuwaayawna may waa taradiyo maynka badanaa degmooyinka degmooyinka habdhuure buurdhuhunle elberda tiyeglow quraajoome iyo tuulooyinka hoos kuwaayeen yaa may waa dadka una kaabalaynanka badan araga kortan indhoogin maanaa dadka indaroog marka shalay madaraad lananta ka waraysanay ondaninka kooy tumi kow maalmood iyo wayna erayhe maalin kasta buuruurna dadka ku qaaday hatan hoohiyaayaan isbitaalka la sheelay tumi kow maalmood oo maalin dhati onka jaran yani onka warame marka isbitaalka saasala hankirami marka isbitaalka may kale haka koraray wal eed dhab lanka qabay oo dadka way waa yani lanka dhab qabay raajo oo asri oo digital eh haka korartay balan hata oo una hata ka jarnan juulay yaa la daafuri raajadaas way waa yani inaan baahanayn yani dhaqataan iyo sugitaan iyo online oo digital eh markii lanka saaro wasaar i dictorka natiijada bas markii deeras oo digital eh yani korartay horumar badan la sameey oxygen balanta oo may jire oo isbitaalka ka korari oo oxygenki oo dhan lambaanaay oo la gaada jiri oo isbitaalka dhexdiisa ka sameeyahay yaa korari saalooyin oo qaleen oo may waa oo muhiim ah ka korari isbitaalka marka gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa dowladda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu baaqay in laga jawaabo baahiyaha ka jira cisbitaalka
wa ilaahay ku tuugana anii walaay oo gaabis jiro masahayn boorbaleen isbitaalka jara ku jara ani ilaahay maanase sehela ninka b maadaama ummado badan anisa koytay caafimaadka koyti isbitaal oo maanaha shanta degmayoonito eri dhan lagu xukumaayo masahayna daawadiisan ku haya dadka yihiin runtii waa arrimo oo muhiim ah runtii meelin wayba ku jira gaabisa jira maalin dhaweyd waynu ku dhameeya shaqaalaha guud ahaan damal caafimaad ee deegaankan ka shaqeeyay siyeeto ilaa qofa la ku dhame isbitaalkuna tirowna tumaysita qof daawo ma jirta magaalada isbitaalkan daawo ma jirta lankijeeka bukaan ee kooye runtii daawlaaan ku waadan dhakhaatiirta dad bukaange sagaalun kilomitr hagooy dhaqaalan haysana dhabaataysan isbitaalka haddii kooyo raashinshay laga qobaday la baare daawadii lenkore haddii hatan lahagado beledka hala gadoy leeyi isbitaalkina kooy aran oo manaa eed lenko yaxyaho arantee